waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s ccom cau xariijin soomaali baryihii hore waxaa loo arki jiray in rabshadaha qoyska ka dhexdhaca inay yihiin howlaha qoyska u gaar ah oo ayna ku lahayn bulshada inteeda kaleete wax faragelina balse xaaladdu waa ay ka duwan tahay sidaasi haatan rabshadaha qoyska ka dhaca dhab ahaantii waxa ay khuseeyaan bulshada inteeda kaleete inkastoo sida jirta dadka dhibanaha u ah arrimahaasi ay dumar u badan yihiin haddana waxa ay noqon karaan cid kasta oo ka tirsan qoyska naada ibraahin ahna haweenay khabiir ku ah arrimaha dhibaatooyinka ka dhexdhaca qoyska xubnihiisa xubinna ka ah xarunta islaamka iyo fikirka iyo waxbarashada ayaa sheegtay in rabshadaha qoysku ay muuqaal ahaan siyaabo badan u dhici karto waxa ayna tiri mawduuca rabshadaha qoyska dhab ahaantii waa dallad loo isticmaali karo nooc kasta oo rabshado ah oo qoyska ka dhexdhaca sidaa darteed rabshadaha qoysku waxa ay u dhigmi karaan sida rabshadaha ka dhexdhaca waalidka labada qof ee reerka aabbaha iyo hooyada u ah xataa iskudhaca ka dhexdhaca labada qofka ee aadka isu jecel sidoo kaleete waxaa soo hoosgelaya arrimaha kaleete ee ku saabsan dhibaatooyinka amaba rabshadaha lala beegsado carruurta sidoo kaleete kuwa dadka ama carruurta walaaluhu iyagu laftoodu ay isku hardiyaan waxaa kaloo iyadana soo hoosgelaya waalidku dhibaatada amaba rabshadaha ay la beegsadaan carruurtooda dhanka kale marka laga hadlayo rabshadaha qoyska gudihiisa ka dhaca keliya ma aha midda dilka ah ee jidhka bani aadanka lala beegsado waxay yeelan kartaa wejiyo badan oo kaleete sida in qofka nafsi ahaan loo dilo ama sidoo kaleetaba dhaqaale ahaan loo muquuniyo amaba ihaana loo geysto aanu kiristaan ahna shaqaalaha ka howlgala arrimaha bulshada ayaa sheegtay in qofku markuu ku cusub yahay waddanka astaraaliya ee uu yimaado inuu wajaho culaysyo badan oo iyagu markaasi ku xambaari kara inuu noqdo qof isagu rabshoola ah oo mar kastana xaaladiisu ay kacsan tahay waxa ayna tiri bulshada waddanka ku cusub waxay xambaarsan yihiin culaysyo dheeraada dhanka la qabsiga nolosha iyo weliba dhaqankeeda cusub iyo arrinta sidoo kale helidda shaqo qofka u qalanta iyo mihnad markaasi mustaqbalka uu isagu noloshiisa la beegsado inta badanna waxay culaysyo kaleete ka yimaadaan kaalimaha ragga iyo dumarku ay kala qaataan dhanka nolosha taasoo ka duwan marka ay yimaadaan waddanka astaraaliya ayna ka duwanaan karto tii ay ku soo barbaareen waddankooda gudihiisa naada ibraahin ayaa waxa ay sheegtay inay jiraan mararka qaar bulshooyin dhaqan ahaan rabshaduhu ay yihiin kuwa laga dheehan karo noloshooda sida dil iyo wixii la mida waxaase kaloo jira ayay tidhi marar badan dhibku inuusan ahayn mid rabshada gaadhaya balse ay tahay dhaqanka marka la dheehdo ayna weheliso weliba iyada oo dadku ayna fasiraad badan ka bixinin dhaqankooda in markaasi ay noqon karto mid loo turjumo ama loo turjumi karo inuu yahay rabshado aanu krishnaan ayaa waxa ay leedahay maadaama oo dumarku ay yihiin dadka u badan ee waxyeello ay ka soo gaadho rabshadaha iyo dhibaatooyinka qoyska waxaa loo baahan yahay dadaallo badan in la sameeyo si dumarka loo garab istaago waxayna tiri wax badan oo garab istaaga ayaa loo baahan yahay si dumarku ay u dareemaan geesinimo ku filan u dareemaan kalsooni ku filan ay bannaanka u soo baxaan kaalmana u codsadaan waxaa kaloo loo baahan yahay in la sameeyo barnaamij kor loogu qaadayo wacyigelinta bulshada si bulshadu ay u caawiso qofka dumarka ah ee xaaladaasoo kale maraya taasi waxay gaadhsiinaysaa qofka dumarka ah in uu dareemo in markaasi uusan ahayn qof bulshadu ay takoortay anu waxa ay intaasi ku dartay in ragga laf ahaantooda ay tahay in looga baahan yahay inay kaalin wanaagsan ka ciyaaraan soo afjarka rabshooyinka qoyska iyagoo si xushmad leh ula dhaqmaya haweenka xaaska u ah iyo kuwa kaleetee bulshada ku nool ee markaasi ay ismutaan marnabana ayna wax awooda u adeegsanin haddii ay timaaddo xaaladaha qaar marar badan waxaa jirta in qofka dhibaatooyinka qoyska ku waxyeelooba inay sababo la xidhiidha duruufaha markaasi haysta si gaara weliba dumarka in ay ku qasabto inaynan waxba sheeganin iyagoo weliba dhibban mararka qaar waxaa dhacda in qofka dumarka ahi uu ku tiirsan yahay qofka ragga ee uu la nool yahay sidaa haddii ay haysato arrimaha fiisada iyo wixii la midka ah balse sida ay aanu caddaynayso waxaa jira taakulayn badan oo diyaar u ah qofka dumarka ah ee xaaladahaasi oo kale ay la soo gudboonaadaan mana aha ayay tidhi in markaasi qofku uu ka fikiro keliya waxa isaga u muuqda ee waa inuu sheegtaa dhibaatada isagu uu dareemaya ama haysata si loo ogaado taakulaynta ku habboon ee qofkaasi la siin karo
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali